أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo mas-uul ka tirsan dowladda xabashada etoobiya oo sheegay in xukuumadda adisaababa ay qorshaynayso inay gudaha dalka soomaaliya ka samaysato saldhig weyn oo laga ilaaliyo ammaanka gudaha etoobiya maleeshiyaadka murtadiinta oo sii kordhiyey kufsiyada ay ka geysanayaan deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah oo bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan oo ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaankaas wilaayada jubbada hoose oo soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisan la dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa maanta ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo warkaas iyo war kaloo ku aadan ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah oo bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaana lagta buule xaaji oo ah far weyn oo biyo ah oo ku hareereysan deegaanka buule xaaji waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan khasaare kala duwan ayaana lagu gaarsiiyey murtadiinta inta la xaqiijiyey dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacana waa shan kale oo isla murtadiin ah shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanka jannaay cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ay ku dileen sagaal askari oo murtadiin ah oo ay ku jireen saddex sargaal laguna dhaawacay saddex iyo toban murtad hubna lagu soo furtay dhanka wilaayada shabeellada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxyo maalin ka hor kolonyo kufaarta afrikaanta ah lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalambood bakhtiga oo saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacna waa shan askari oo isla kufaarta afrikaanta ah kuwaasoo ay goobta ka daabushay diyaarad helikobtara isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay afaafka hore ee degmada awdheegle waxaa jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhabagalka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen isbaaro murtadiinta u taalay buundaweyn ee magaalada beledweyn howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa muujinaya dhiigbaxa xooggan ee ku socda kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecaldirarka ah kusoo qaaday qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga mas-uul ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay in xukuumadda adisaababa ay qorshaynayso in gudaha dalka soomaaliya ka samaysato saldhig weyn oo laga ilaaliyo ammaanka gudaha etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare safiir horey xil ugu soo qabtay dowladda xabashida etoobiya haddana ka mid ah xubnaha dowladda la shaqeeya ayaa bixiyey macluumaad uu ku shaacinayo in xabashidu waddo qorshe ay soomaaliya uga dhisanayso aag dheer oo difaac oo ammaankeeda gudaha ay ku ilaashato borog haylo oo ah safiir hore oo etoobiyaan ah ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay dhulka soomaaliya ka samaysanayso qiyaastii boqol ilaa boqol iyo konton kilomitir oo khad cagaaran ah oo ay ku ilaashato ammaankeeda gudaha wuxuu si gaara u xusay in dhulkaasi uu ka mid yahay gobolka gedo iyo qeyb ka mid ah dhulka uu ka haramiyo maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday in dhulka etoobiya jaran doonto uu qeyb ka mid ah ku yaalo gobolka hiiraan arrintan ayaa lala xiriirinaya xiisadda etoobiya ee masar wuxuu mas-uulkan etoobiyaanka ah sheegay in haddii ay ka adkaadaan masaarida iyo kooxda riddada ay ciidamada etoobiya isku dari doonaan gobolka gedo iyo deegaanada uu ka armiyo maamulka koonfur galbeed wuxuu sidoo kale tilmaamay in dowladiisu tababartay kumanaan ciidamo ah oo ka tirsan maamulka mustafe cagjar kuwaas oo uu sheegay inay gacan ka geysan doonaan qorshaha dhulballaarsiga ah ee xabashidu ku foogan tahay በሚሊተሪ ሳይንሱም እንደሚታየው የኢትዮጵያ መንግስት ለየት ያለ አቋም በእኔ እይታ ነው ስትራቴጂ አዳፕት ያደረገ ይመስለኛል። እሱም አንድ አይነት ባፈር ዞን ባፈር ዞን ማለት ኖማንስ ላንድ እና የራሳች በእኛ ጥላ ስር ያለ መቶም ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ መቶ ሀምሳም ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ሰባ አምስትም ሊሆን ይችላል፣ ሰላሳ ኪሎ ሜትርም ሊሆን ይችላል። ከኢትዮጵያ ቦርደር ገባ ብለን ሊበን ዞን ዶሎ አዶ ባልሳሳት ታች ኬንያ ኢትዮጵያና ሶማሊያ ላይ ያለ ጠረፍ ያለ ኤሪያ ነው እና ኤሪያ ለመቆጣጠር ያስችለናል። የመርሳት የለብንም። እንደገና ደግሞ ዋርደር አካባቢ እንደገና ደግሞ ጎልዶጎብ በኢትዮጵያ ሳይድ ነው። ይሄ ለሴክተር ሶስት አካባቢ ነው። ባይዶዋ ጋር በጣም ይቀርባል።
dowladda xabashida itoobiya ayaa dadaal dheer ku bixinaysa boobka dhulka iyo badda dalka soomaaliya waxayna xabashida oo horey soomaaliya dhul ballaaran xoog uga haysatay iminkana doonaysa inay qaadato dhul hor leh iyo qayb ka mid ah badda soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyay kufsiyada ay ka geysanayaan deegaanada bartamaha wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa waxaa meel halis ah gaaray fasaadka iyo dilka ay maleeshiyaadka murtadiinta macawisleyda loo yaqaano ka geysanayaan deegaano dhaca gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya magaalada beledweyne iyo hareeraheeda waxaa laga soo calaameeyey dhacdooyin argagax leh oo ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta oo xabashida itoobiya iyo maraykanku ay maalgeliyeen laba sano kahor maleeshiyaadkani ayaa geysanaya xumaan idilkeed sida kufsiga dumarka dhaca iyo dilka joogtada ah ee aan kala joogsiga lahayn bariga magaalada beledweyne waxaa ka dhacay isku soo baxyo ay dhigayeen dadka nugul sida dumarka iyo carruurta kadib markii bulshada inteeda kale ay ka daaleen ka hadalka dhibaatada ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta
gaar ahaan ummadda reer hiiraan khaasatan ummadda reer beledweyne ee dhibaatadu haysata muddada dheer taasoo ay tahay awad habeenkii ay noogu dareed ay tahay ilaa maantay afar saacoo subaxnimo ilaa saacadda la taagan yahay anaga oohin aan guryaha kula jir weyna bannaanka aan u soo baxnay saacadda aan taagannahay waxaan ka ooynayna ee dhibaatadaas nagu hayna annaga dadkeenna yihiinoo dad kaleeto kor nooga maada aysan jirin ee ayagay islaynayaan ee ayagay isbaabinayaan cid cid u turaysa aysan jirin ee gaadiileyda masaakiinta birimugeydada heer ay weeraraan reer beledweyne ay gaareen dad caana ee magaalada beledweyne magaca ku leh ee dadkii weerarayaan ee guryahoodii ku galayaan dadkii masaakiin wax walba ay haystaan ka furteen ayagoo guri aan nagu nabadgelin ee banaanka aan nagu nabadgelin haddana ay gaadiileydii u soo baxeen intaasaan guryaheena uga jiri weynay wiilashayni maalin walba la dilaayo ee wiil walaalkiisa wiil kala dilaayo ee ilmaheenni kii la dilay kala dilay ee anaga labadeenna aan leynahay intaas odayaashayna ayna ka hadlayin ee uqaashayna ka hadlayin dhallinyarada magaalada aysan ka hadlayin anagoo dumara aa maanta afar afar saacadood waddada u soconaa aan wareega haynaa markaasaa raggeennin la fiirsanayo in aan nin dhaqaaqa uusan ku jirin waddada isku xirta degmooyinka beledweyne iyo matabaan waxaa yaal in ka badan shan iyo toban isbaaro oo dhammaantood gaadiidka dadweynaha looga qaado lacago baad ah tobanaan darawal ayaana waddadaani ku maqan oo ay murtadiintu toogteen sidoo kale kufsiga loo geysanayo dumarka ayaa laga soo wariyey inta u dhexaysa deegaanada teedaan iyo hees qaar ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo beledweyne ku xayiran ayaa isku soo baxyada ka qayb galay waxayna ka sheekeeyeen mahadhooyinka daran ee laga dhexlay maleeshiyaadka murtadiinta macawisleyda yow anu horta baabuurreenahay weliba gaadiley waddada dheerdheerkaa aaddo oo weliba gaariha baabuurta xamuulkaa waddo aan ka mid ahay ilaahay maqaadaan tahay nimankan isbaarada aniga waana dhibeen lama dagaali karno niman dhallinyara waayo oo nala dhasho oo nagu dhiig iyo dhacaane qor inuu qaadannana lama aadi karno midda kale waxaa dheeriya inaan ka tagnaa waddooyinkii ana xirnay aan xirna waxuma intay noo yimideen iyo danay waxay yidhaheen baabuurta noo soo daaya aan lacagta ka qaadanay waxaas arrin maahan beledweyne beledweyne maahan annagayna kooydo aan nahay iyonanan dad caadiyo noo waddankaa u dhalanaa ama kala aqoonba iyo anu waxaan dhihi lahay isbaarooyinkan hanagala qaado nin odaya hadduu yahay nin ganacsato hadduu yahay nin gaadileey hadduu yahay nin oo nabadoona hadduu yahay nin ugaasa hadduu yahay intaba wada ogyihin waa ka warqabaan maantay ninaan meeshaas saqiir iyo kabiir aan ogayn oo aan xaaladdaas ka warqabin ma jiro aniga waxaan qabaa isbaaruinkaas nagala qaado magaalada beledweyne magaaladii beledweyne oo hore la yaqiini maahan dhaqanku waa bedelmay qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne ayaa carbaabay inay isaga guurayaan bariga magaalada sababa la xiriira dhibaatada daran ee ay geysanayaan maleeshiyaadkan mooryaanta ah dhiman mala waa adkaysta weyne magaalada beledweyne ka guuriday tahay ma joogi karno biri saacadan habeendaba saacadan saacadeeda kale haddayna odayaasha ayna ka jawaabin oo ugaaska una kaalin oo uqaasha ayna kaalin oo waxgaradka una kaalin annaga haddaan nahay gabdhaha reer hiiraan magaalada beledweyne waa inooga dhammaatay waa ka guuraynaa taariibaa nahay megafaan u wada gelaynaa cawada waxaan taagannahay bartamaha magaalada beledweyne dhanka bari waxaanan u taagannahay foolxumada iyo ceebta iyo dhibaatada ka taagan beledweyne dhanka bari waxaan halkaan uga maaragta aan uga hadlaa hadalka dhan xatar ma karo bartamihii sannaddii labada kun labaatan iyo labadii markii maleeshiyaadkan mooryaanta ah ay ka dagaalamayeen deegaano ka tirsan bariga hiiraan iyagoo cerka ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda maraykanka waxaa u sacbatumayey madaxda kooxda riddada iyagoona ku baaqayay in macawisley kuwan la mid ah soomaaliya oo idin laga dhiso balse aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa soo saaray digniino ku aadan hadimooyinka xanuunka badan ee laga dhexli doono maleeshiyaadkani waxaana hadda rumowday filashooyinkoodii xumaa ee ay dheergaradku ka digayeen
wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askarta obadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
nuur sugow xasan iyo cabdifitaax cali shire waxaay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ee isku magacaabay jubbaland kuwaasoo siyaabo kala duwan ooga soo kala baxay degmada afmadow iyo deegaanka kulbiyow maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey labadan askari ee taa'ibiinta ah markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan ugu horeyn mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu ka hadlay qaabka ugu biiray cadowga iyo waxyaabihii uu ku soo arkay marka afadoon xaradan waswidana ka tirsanay haddana waa maasha allah muslimiintan la joogaa caadi oo askari qorigiis wato qori booshkiisa lii siiyey marka askartan ka tirsanay waxyaalahan arkay haddee ruux dembi aan gelin haddii dembi lasoo saaro ama oo shabaab aan ahayn oo la dhaha shabaabaa tahay camal lagu soo xirto dhibka soona waa lasoo xiraa waa lasoo xirana qofka haddii la shakay lambarhiisa la baraa waa shabaab aad la shaqaysa camal waa lagu soo xirana oo waxban aan ka jirin ruuxan waa liiskaa loo shacab ahaya soomaali marka kadib waa la xiraa waa la xiraa marka haddii odayaashii waxay imaanaya marka in lacag lagu daysanaya diidaya marka sax waa marka saa ayadaa jirta kollow dadkaasna waxaan u rajeynaya inay taa ay ka waanto waan okaa meeqa camal qofka laga qaadaa hadii kun iyo shan boqol ama kun sidaa sida ruux kasta uu kala lacag badan yahay camalona saasaa laga qaaday magacayga waa cabdifataax cali shir dhagow waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana jooga jaaboni maantana waxaa la joogaa walaayada islaamka alxamdulilah waxaan ka raacay kulbiyow tababar waan soo qaatay mid saddex bilood ah ciidanka dee jaaboni baan iska dhex joogay nin soddon laba askari baan iska marka muddo yarna waan ka tirsanaa ugu dambeyn labadan askari ee toobadkeenayaasha uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka cadowga allah ehelkeen lasoo xiriiray qaraabadii inta joogtaan lasoo xiriiray sidaa markaan aan ku soo baxay maxaa la timid qori booshaan la timid muslimiintuna ay lacageen saa'id waxaa farxad lama dhigar meel lagaa nacab baa tagi doontaa marka hore isla niyadday ku jirta laakiin meel laga jecelyaan u maha oka maasha allah kaasuu dhaween wanaagsan ballaaran iyo fideen gacan fidan marka asxaabtii aad kaga soo tagtay ee afmadow maxaa ugu baaqaysaa ee saf gaalada ku jirta kuwa waxaan dhihi lahaa meesheeda kasoo waanto oo ka soo taga aan dhihi lahay kaloo hadda waxaan dhihi lahay kuwa meesha joogo murtidiinta ah qoryiin la soo taga soo waanto ilaahay idiin soo hanuuniyo inta imaada ani qorigeydaan la imaada horta waa lii lacageeyey maasha allah taa iyadan waa ku faraxsanahay marka dadkaas waxaan baaq ugu dirilaa inay imaadaan oo dhallinyarada ah meesha joogta ku lunsan ilaahay idiin soo hanuuniyaan dhelahay muslimiintana u imaada dadkeena dhinac ka raacaan dhelahay marka haddana waxaan joogaa walaayada islaamkaan la joogaa hambal yaan leeya waxaa lagu soo dhageeyay si wanaagsan baa lagu soo dhageeyay gacan furan oo naxariis ku jirto waa tahay marka aad baan ugu mahadcelinaya walaayada islaamka si wanaagsan bay ugu soo dhageysay waxaan ugu baaqayaa inay iskaga soo cararaan meesha iskaga soo baxaan gacan furan ayaa lagu soo dhaweynaya marka walaayada islaamka inay hoos imaadaan ayaa noogu baaqayaa maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose waxaa soo gaarayay silsilado toobadkeenayaal ah kuwaasoo badankooda ka imaanaya saldhigga murtadiinta deegaanka buulaxaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaankaas casaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan waxaa laga qaybiyey sakada xoolaha nool fuqarada iyo masaakiinta deegaanka ceelwarre ayaa qaar ka mida la siiyey min hal neef oo geel ah halka dadka kalena la siiyey shan neef oo ari ah qaar kamid dadkii foqorada iyo masaakiinta ee sakada la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta gaaladana habaaray ibraahim aadan xasan waxaan joogaa degmada ceelwarre waxaa ka jira walaayada islaamka waxay bixinaysaa irigii sakaalaadka maanta waxaa liisiiyey shan neef oo iri walaayada kor allah ka dhiga gaaladana allah jibiyo cismaan ibraahim axmed ceelwarro degmada ceelwarro waxaa ka jira sakaawaadkii aa la bixinayay naf geel ha lisii waa u baahnaa waalaha mujaahidiinta ah ee maxay idinku ugu deeqeen ee neefkan geela ah maxay ugu ducaynaysaa islaamka allah kor yeela gaalada allah jibiya mujaahidiintan kor allah ka dhiga saalax cismaan ceelwarro sake in lagu bixinaya shan neef oo iri gaalada allah jibiyo muslimiintana kor allah u qaada
waxaan dhibaaya miskiinta wax liisiyoo haya lagu qaybinaya shan neef dhibaatadii liisiyaban qabaaba ilaahay ku gudagaada shaydaankana allah ka qabto aniga magacayga cismaan iimaan caliya layidha waaxda ceelwar xoolahawla kala muqoonsadu haya shan iri janna allah geli qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si toos uga socota degmooyinka deegaanada walaayada hiiraan waxaana maalmihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool laga qaybiyey deegaanka shaw iyo degmada ceel cali ee walaayadaas mahadsanid cazaama warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa anaga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh